أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaannada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan in shaa allah waxaa ka mida howlgalka kufaarta afrikaanta oo ka qayla dhaamiyey dhaqaale la'aanta haraysay iyo ciidamo badan oo kaga le'day soomaaliya etoobiya oo si adag uga hor timid in ciidamo masaari ah la keeno dalka soomaaliya toogasho laba qofood lagu dilay oo ka dhacday carriga dalka maraykanka qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heenno waxaa ka mida wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo faahfaahin ka bixisay xaaladda guud ee wilaayada kana tacsiyeysay istishhaadka guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan munaasabad lagu soo xirayey macadka taajulwaqaar ee u furnaa mid ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadaasi oo ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada bakool mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabaddaasi ka qayb galay barnaamijka faafareebka wararka ayaan caawo idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafareebka wararka ayaad ku maqli doontaan inta uu barnaamijku socdo waxaa igala qaybgeli doonaa nuur cali warsame abuushayba anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan howlgalka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhaqaale la'aanta haraysay howlgalkaasi iyo ciidamo badan oo uga le'day gudaha dalka soomaaliya intii ay howlgalka ku guda jireen qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya nuur cali warsameh abuushayba aad baad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horreeya oo aynu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ku qaadanayno waxa uu yahay eysom oo ka qaylo dhaamisay dhaqaale la'aanta haraysay iyo ciidamo badan oo kaga dhammaaday soomaaliya waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo duulaanka shisheeye ee eysom ayaa mar kale ku celiyey in ay dhaqaale la'aan la daaladhacayaan iyagoo weli baadigoob ugu jira cid baahidooda daboosha iyadoo ay weli hubanti la'aan xoogan haysato duulaanka shisheeye ee afrikaanta soomaaliya ee magacooda marka lasoo gaabayo loo yaqaano eysom ayaa waxay mar kale qayladhaan ka yeertay ururka midooda afrika ururkan waxa uu si ka adag sidii hore uga hadlay baahida ay u qabaan helitaanka ciidamo iyo dhaqaale joogto ah oo loo helo duulaankooda soomaaliya taasoo ilaa hadda la la'yahay cid dhabarka u ridata duulaankana ka dhigtay mid gebidhaclaynaya oo ay hubanti la'aan haraysay jiritaankiisa kulankan oo ahaa heer wasiiro oo ka dhacay caasimadda itoobiya ee adisababa ayaa waxaa ka soo baxay bayaan uu ururka midooda afrika ku sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay ciidamo iyo dhaqaale salfadhya leh oo lagu taageero duulaankooda soomaaliya waxay sidoo kale bayaankooda ku xuseen in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku waayeen ciidamo ka tirsan duulaanka shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya bayaankan ka soo baxay kulanka heerka wasiir ee ay yeesheen madaxweynta ururka midooda afrika ayaa ku biiraya hadallo quusi oo niyadjab ah oo horey uga soo yeeray ururkan kuwaasoo ku aadan xaaladda cakirana ay ku wajahayaan soomaaliya iyo dhaqaale la'aanta baahsan ee dilootay eyusom iyadoo taasi ay jirto ayaa waxaa geesta kale isa soo taraya dowladaha reer galbeedka ee sida cad u sheegaya inaysan dhaqaale u hayn duulaankan ciidamada shisheeye ee soomaaliya taas oo aadan ka sii ridaysa rajadii ay afrikaantu ka qabeen inay helaan taageero ay ku sii wadaan duulaankooda waxaa intaasi u dheer weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyagana si isku mid ah u beegsanaya halbowlayaasha duulaanka shisheeye maalmo ka hor ayay ahayd markii howlgallo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay gobollada jubbada hoose iyo shabeellada hoose lagu dilay saraakiil reer galbeed ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixintii webka soomaali miima lagu qoray ayay taasi ahayd markana aynu eegno etoobiya oo si adag uga hortimid in ciidamo masaare ah la keeno soomaaliya warbixintan waxaa lagu qoray websaytka islaamiga calamada qorar dheel oo maalintii shalay baahisay macadka arrimaha dibadda etoobiya ayaa waxa ay dowladda xabashada etoobiya ku weerartay masar iyo dowladda federaalka waxaana ay dowladda xasan sheekh oo ku eedeysay inay mar kale isu dhiibtay masar islamarkaana ay ogolaatay in soomaaliya yimaadaan ciidamo masaari ah halka masar ay ku eedeysay inay ka weecatay hadallada diblomaasiyadeed una weecatay howlgal militari oo dhab ah oo ka dhacaya soomaaliya iyadoona intaasi ku dartay in qaabdhismeedka hay-adaha midowda afrika loo isticmaalayo in lagu carqaladeeyo in adisababa ay noqoto quwad bad leh waa sida lagu sheegay qoraalka waxa uu macadka intaasi ku daray in dowladda federaalka ogolaatay in masar ay la timaado hub culus oo aan waafaqsanayn habraacyada duulaanka eyusum waa sida qoraalka loo dhigay marka intaasi lagu daro in macadka uu xukuumadda alkaahira ah ku eedeeyey in soomaaliya ay u soo dirayso ciidamo iyo hub uusan ansixin midowda afrika kaasoo la doonayo in ciriiri lagu geliyo etoobiya sida meesha looga saaro istaraatiijiyada ay ku doonayso inay ku gaarto badda cas waa sida lagu sheegay qoraal uu faafiyey macadka arrimaha dibadda ee xabashida warbixinta macadka ayaa sidoo kale lagu sheegay in imaatinka masar ee soomaaliya uu qaab dhismeedkiisu ka duwan yahay kan ciidamada horey u sii joogay soomaaliya waxaana lagu yidhi qoraalka marka loo fiiriyo kaahira waxay soomaaliya uga dhigan tahay meel cadaadis ah oo loo isticmaalo in lagu sameeyo ikhtiyaaraadka etoobiya ee ku saabsan webiga niil iyo badda cas ciidamada masar waxa ay saldhigan doonaan hareeraha istaraatiijiga ee etoobiya ujeeddadoodna ma ahan inay la dagaalamayaan xarakada al-shabaab balse waa dhaqdhaqaaq juqraafiyadeed oo loogu talagalay in lagu abuuro laba jabhadood oo ka dhan ah adis ababa ayaa lagu yidhi qoraalka uu soo saaray macadka arrimaha dibadda ee etoobiya waa cinwaanka warbixin lagu qoray websaytka reediyowga alfurqaan doogasho laba qofood lagu dilay oo ka dhacday cariga maraykanka laba qof ayaa dhintay halka mid kale uu ku dhaawacmay kadib toogasho ka dhacday dhismahoy oo ku dhex yaala jaamacadda gobolka south carolina sida ay ku warmeen xubno sarsare oo ka tirsan jaamacadda mas-uuliyiinta jaamacadda weli ma aysan xaqiijin magacyada dhibanayaasha ama xaaladda qofka dhaawacmay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay jaamacadda jaamacadda ayaa hakad gelisay howlihii waxbarasho ee ka socday markii laga warhelay toogashada ka dhacday jaamacadda lamana sheegin wakhtiga ay sii xirnaan doonto inkastoo wakhtiga xiritaanka sii dhaafay muddo afar saacadood ah xubintaada lahaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwaab bukhaari iyo barnaamijka faafireebka wararka
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafireebka wararka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ayaa waraysi uu dhowaan siiyey idaacadda islaamiga andalus faahfaahin kaga bixiyey xaaladda guud ee wilaayada gaar ahaan xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka isagoo dhanka kale ka tacsiyeeyey istishaadka guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abu usaama oo dhowaan ku shahiiday sidaan allah uga rajaynayno duqayn ay fulisay diyaarad dowladda saliibiyadda maraykanku leedahay sheekh axmed abu yuunis ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey xamlo dacwi ah oo dhowaan ay wilaayadu soo gebagabaysay taas oo ka hirgashay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose haddaba ku soo dhowaada waraysigan aan la yeelanay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose bismillahi raxmaan raxiim jasaak allahu khayran akhuuna waa dhowahay idaacatu andalus
sheekhana waxaan ku weydiinaynaa bal xaaladda guud ee wilaayada jubbada hoose ee xilligan ay ku sugan tahay nooga warbixi bismillahi raxmaan raxiim jazaaka allahu khayran akhuuna xaaladda guud ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose guud ahaan waa degan tahay waxaana lagu maamulaa shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala tadbiiqu sharci ilaahi subxaanahu wa tacaala baa ka socdo waxbarashadii baa ka socoto guud ahaan xaalada waa ay degan tahay laakiin markii dhanka loo fiiriyo waxaa ka jiro walaayada waxa walaayaadka la qabto oo ah roobkii ee naga daahay ummaddii oo abaar ku jirto howlihii oo ay ka baaba'ayaan dadkii oo oon fara badan haayo ayaa ku jiro dadkii markan waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda iyo si ku samata bixin lahaayeen baa lagu mashquulsan yahay abaartaas guud oo ilaahayna aan weydiisanayno subxaanahu wa tacaala in madar baraka qabo ilaahay noo keenno aan weydiisanayno ayaa ka jiro guud ahaan laakiin waa degan tahay dhanka kale markii loo fiiriyo walaayada waa walaayatu muddadan u dambeysay macaarig oo cadowga lagu dhiig bixiyo lagu baabi'iyo weeye dhan kale markii loo fiiriyo jazaaka allahu khayran akhuna bal waxaad warbixin kooban naga siisaa gurmadka uu sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee walaayada jubbada hoose oo hoostaga guddiga gurmadka guud ee xarakadu ay ku dhawaaqday jazaaka allahu khayran akhuna guud ahaan gurmudka dadkii loo helsaaray ee walaayada looga helsaaray in ay ummaddan u gargaaraan u gurmadaan ay hoostagayaan gurmadka guud ee harakada dadaal fara badan bay sameeyeen waxay kow ka bilaabeen in ay ummadda maadaama ugu muhiimsan tahay oonka iyo biyaha in biyo dhaamiyaan ayay ka bilaabeen walaayada muxaafadaadkeeda waa toddoba muxaafado markii laga reebo laba muxaafado oo webig u dhodhow muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame inta kale waa meel webiga ka fog biyana aan lahayn wara lagu isticmaalo warahana biyo aan lahayn dhankaas bay ka bilaabeen waxay ka soo bilaabeen joora muxaafadada badhaadha oo cirifka u jirto bay ka soo bilaabeen waxay ku soo xijiyeen muxaafadada kismaayo waxay kale ku xijiyeen muxaafadada dhoobley waxay ku xijiyeen muxaafadada afmadow muxaafadada hagar intaan waxay ku dhaaminayeen biyo biyo markan guud ahaan markii laisku dardaro intii oo loo dhaamiyey dadkan muslimiinta ah oo tabaalaysan waa soddon iyo lix booydood baa lagu dhaamiyey muxaafadaadkan aan kala sheegnay iyo amaakiinta kala duwan oo tuulooyinka hoos imaanayo ee ay ka mid yihiin sida daa'if aadey iyo shabeeley yara korof xiraay oo dhoobley ka tirsan abooden laba aboodan baa la yidhaahdaa oo kismaayo ka tirsan santaara iyo garsey kuusa iyo dhulkaas oo jowro ka tirsan iyo tuulooyin fara badan iyo meelo oo ay iskugu imaanayaan dadka reerbaadiyaasha ah ay degan yihiin oo meel yar oos iyo wax ay ka raacaan aa la iskugu keenaa biyaha lagu dhaamiyaa intaa markaan hadda tirada waxaa maraysay soddon iyo lix booydood baa loo dhaamiyey bifadlillaahi wa biraxmatihi walaayada waxaa kale isku daysay dadka in la gubaabiyo oo muxsiniinta ah ummadda maanta wax u gargaari karo wax u qaban karo in wax u qabtaan u dhaamiyaan biyaha wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani oo liisu kaalmayo qofba qofkii dhaamo maanta u kaalmayo ummadda maanta hoolaheeda aan lacag lahayn oo aan iibsamaynin in loo gurmudo dad badan baa jira markan oo ishilqaamay baaggii oo walaayadina ay qaateen sida dad ku nool dhoobley meelo badanna ay biyo gaarsiiyeen oo ummaddan u gargaareen dad ku nool afmadow ayagana meelo badan biyo gaarsiiyeen baa jiro sidoo kale hagar degmada dad ku nool baa jiro ayagana meelaha gaarsiiyeen ummadda markaan ayagaa sidooda iskugu gargaarayo ayaga oo baagi guud harakada dhaqangelinayo kii walaayadana qaadanayo waxay sameeyaan marka in isku gargaaraan isku naxariisaan isku tacaawunaan ayagana waa ay jireen jazaaka allahu khayran sidoo kale walaal waxaa jiro dhanka kale oo webiga ka ah dhanka bari labadan muxaafada biyo aan la gaarsiinin oo biyahan u dhowaayay iyagana waxaa dhab ku haaya barakaca badan iyo baaha badan iyo gaajo badan ba jirtay ayagana labada muxaafada waxaa loo qeybshay raashin oo iskugu jiro noocyo kala duwan bariisku ku jiro burku ku jiro saliidda ku jirto raashin kala duwan oo qofka ku noolanayo ilaahay idinkiis oo aan isleenahay bishaan ramadaan oo ugu kaaftoonanayaan dadka muslimiinta waxay u keeneen ayagana raashin baa lagu qeybiyey raashinkaas oo gaarayo siddeed boqol oo qoys baa raashin la siiyey aadna waa ugu faraxeen waxaa laga dareemayaa ducadooda iyo baryadooda muslimiinta u ducaynayaan idaacadda andalus homeyna mar hore soo deysay warkoodana waa lahayaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran dadka muslimiinta ah oo dadaalkan bixiyey iyo intaan oo dadkan wax la sii lacag bixiyana waxaan leenahay ilaahay badiilkooda ilaahay khayr ha siiyo u buuxiyo fa jazaakum allahu khayran baan leenahay jazaak allahu khayran dhowaan waxaa duqeyn ee diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay fuliyeen ku shahaado qaatay sidaan allah uga rajaynayno guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sheekh maxamed abu usaama sidee ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose u dareentay istishaadka qaa'idkaasi jazaak allahu khayran akhuuna sheekh maxamed abu usaama waa shaqada hadda aan ka warbixinaynay oo aan ka waramaynay oo ummadda muslimiinta ah oo tabaalaysan in loo gargaaro baa oday ka ahaa duqeyntiis oo maraykanka ay duqeeyaan waxaanu leenahay duqeyn oo maraykan qof ay duqeeyeen maanta camalkan jihaadiga ee oo socdo uma istaagayo hortiis baa dad badan lasoo duqeeyey qiyaado badan lasoo duqeeyey camalkan waa kusii bulaalaa dhiiggaas oo walaalka mujaahidka ah oo shahiidayo ilaahay dhiiggaas waa ku barakeeya abu usaama hal qof buu ahaa abu usaamayaal fara badan baa soo baxaa insha allahu raxmaan si ilaahay aan ka rajaynayno waxaanu leenahay markaan ilaahay ha u naxariisto walaalkaas shahaadadiis ilahay ka aqbalo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose dhowaan waxay ku dhawaaqday xamlo dacawi ah oo qaar ka mida deegaanada wilaayada laga fuliyey bal xamladaas iyo faahfaahinteeda oo kooban
xamladaas waa si aad u sheegtay waa xamlo dacawi ah oo wilaayada ku dhawaaqday maalmahaana socotay lagu magacaabo xamladaas magaceeda wabashir ilmu'miniin shacaarkeedan uu yahay nasrun min allaahi wa fathun qariib xamladaas waxay bilaabatay kowdii bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo todoba hijiriya maanta aan kula hadlaayana waxay maraysaa gebagabadii meelaha xamladan ay soo martayna waxaa ka mid ah muxaafadaadka walaayada jubbada hoose gaar ahaan muxaafadada hagar muxaafadada afmadow muxaafadada kamsuuma muxaafadada jamaame dhammaan xamladaas way ka qayb qaateen meelaha oo la beegsanayana waxay kama tahay ummadda mujtamacaga muslimka ah noocyadooda kala duwan ayaa la beegsanayay haddii ay yihiin gabdhaha muslimaadka ah haddii ay yihiin ganacsatada haddii ay yihiin odayaasha dhaqanka dhammaan waa xamladaas waa laga qayb qaadanayay dadka oo xamladaas ka qayb qaadanayana waxaa ka mid ahaa culummada rabbaaniyiinta ah iyo walaayada ducaadada oo kala duwan dhaqanka walaayada islaamiga jubbada hoose dhammaan waa iskula jireen oo iskala qayb qaadanayeen waxaa kale halkaas ummaddan lagu gubaabinayay in jihaadka maanta socdo ay ka qayb qaataan naf imaalna ay ugu qayb qaataan si weyn iyo si wanaagsan ayaa looga faa'iidaystay jazaaka allaahu khayran ugu dambayn waraysigeenna waxaan kusoo gabagabeynaynaa maxaa baaq ah oo aad u diraysaa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada jubbada hoose iyo guud ahaan muslimiinta caalamkaba jasaak allahu khayran guud ahaan ummadda muslimiinta ah waxaan baaq u dirayaa maanta waxaan maraynaa hallegii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa meelo badan noo furo lahaa nasriga iyo guushina waa ay soo dhow yihiin waxaanu leeyahay jihaadka allah subxaanahu wa tacaalaa oo maanta ka socdo bariga afrika in laga qayb qaato loo istaago naf iyo maalna lagu bixiyo thuquurtana la buuxiyo mu'askaraadka la buuxiyo meelo kasta oo codowga lagu naafaynayana laga qayb qaato afka iyo idinba looga qayb qaato guud ahaan intaas ayaa dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ku nool walaaya islaamiga ee jubbada hoose waxaana leeyahay walaalayaal maanta waad arkaysaan codowga wax lagu dhigaayo codowga wax samaynayo oo dhibaatada ah oo dulmiga ah oo gardarada ah oo baaba ah oo samaynayo waad dareemaysaan waxaanu leenahay marka walaalayaal aan u istaagno gacmahana as qubsano sidoo kale halkaanoo fursadda ka faa'iidaysanayo walaalka sheekh maxamed usaama waxaanu leeyahay isagana ilaahay shahaadaha ka aqbalo ehelkiis iyo qaraabadiisna sabar iyo iimaan ilaahay ha siiyo waxaanu leenahay dadka oo ka dhashay ee guud ahaan walaalkan meel nabaga calayhi salaatu wasalaam oo tamaninayey meel lagu baxo meel nabaga tamaninayey oo dhahaayay waxaa tamaninayaa in liidilo liisoo nooleeyo liidilo liisoo nooleeyo ayaa tamaninayay markan waxaan leeyahay meel fiican baa ku baxay ilaahay waxaan u weydiinaynaa in shahaadada ilaahay ka aqbalo ehelkiisii qaraabadana sabar inaa ilaaha siiyo aad baad u mahadsan tahay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad lagu soo xirayay macadka taajul waqaar oo u furnaa beesha luwaay ayaa kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee baay waxaa munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada nuqabada wilaayada ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada macadkan waxaa uu furnaa muddo laba sano ah waxaana ka qalinjebiyey ku dhowaad soddon arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo u dhashay beesha luwaay ee macadku u furnaa gabagabadii munaasabadan waxaa lagu bixiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la siiyey ardaydii ka qalinjebisay macadkaasi taajul waqaar ugu horeyn ugu horeyn waxaa kasoo qaybgalayaashii munaasabadda warbixin dheer siiyey maamulaha macadka taajul waqaar ee xafladiisa xiritaanka loo fadhiyey bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah ikhwat alcayzaay dhowaada maybwa walaanku hadalo fadaaw madarasada furutaansha iyo ahwaaleedaha marti hakageekii meeliyeeda marahaytu dadka laha ka bilaawi dadka maybuwa hatigeeka gebagabaysadahayo madaraso horta mayla foray kun afar bool afartun isham bilisiyeedad oo tun ionay toway siyeed maraasu shacbaan ardayta laka furi maybahaytay sodon ionay toy li arday ardaytaas maybwa maalantiyo kooyan maybaa liin bilaaway almakhaarij makhaarijka maybwa khuruufo meeli ha ku bahaayaan haddii toosanta haddii qoloocanta haddii liwiinaaw haddii liyaraayaw iyo maanaha liin tilmaamay haddii maakhaarid dhammaysteen mayba hakihigey asifaat maanaha sifaatka maybwa harafka madii la reebo madii maybwaaha la koordhawaa wala isuku dhalada iyo maanaha halahankahiji may kale maybu waha ka higay riyaadat lisaan kitaabkoo la araaw oo arabka maanaha jiimla ka geliyay maswayka taw bareel araaw iyo haka higi may kale haka higay kitaab la araaw tayasiru axkaami tajwiid la araaw maybu waa matani iska yeer oo waan iyo tajwiidkan ku hormaayo haka higi maanaa walay maybu waa muqararki laha ka qaadayahay may haka higay nadmigi la araaw tuxfatul adfaal la araay iyo haka higi wala ardayta lahaan akhriyay ha qaadatiya kumadahayan kolley geeb kumadayna kolley bandhi jawaabay arag doon mee kahigay maybu ahaa matnul jazariya jazariya ha kahigi mee kahigay maybu ah zaadul muslimi sagiir kitaab la araa suuna maybu siiri iyo figihi in iska jaru yaha kahigi mee kahigay macnaha kitaabka todobaad oo macnaha laaka gebgebe xisnul muslim min adkaari maybu kitaabkii la aray caamka ahaa ee ardayta maybu ah inta badan lanwiin ilaa yarban baahnaay yaha kahigi ardayta maybu geeka dhammaysatay falilaahi alxamdu walmina mayba nagatay hin labaatan iyo kow ardeeya nagatay kolley maybu waa madrasadii taarikhdeeda maybu intaha ka gebagabeeyaan mid ka mid ah ardayda qalinjabinayay ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad ku bixaysay luuqadda carabiga taas oo micnaheedu uu daarnaa soo dhoweynta martidii munaasabadda ka soo qayb gashay في البداية يقدم إليكم أيها المشاركون في هذه الحفلة القيمة المباركة حفلة اختتام معهد تاج الوقار لتصحيح تلاوة القرآن في محافظة حدر في قرية ددمال بولاية بكور الإسلامية من العلماء والمسؤولين والدعاة والنقباء ووجهات العشائر والأساتذة والطلاب والآباء والأمهات أحييكم بتحية مباركة معطرة بالود والاحترام تحية من عند الله رب البرية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه التحية فأقدم إليكم متحدثا باسم معهد تاج الوقار ونيابة عن الطلبة كلمة الترحيب لجميع الحاضرين في هذا المكان مرحبا بأهل العلم والوفاء مرحبا بالدعاة الأوفياء مرحبا بالنقباء الشرفاء مرحبا بالعلماء الأجلاء مرحبا بالأساتذة الكرماء مرحبا بالوجوه النيرة البيضاء ومرحبا بالآباء والأمهات نزلتم أهلا نزلتم أهلا وحللتم سهلا وبعد الترحيب أولا فأشكر الله تعالى على آلائه الكثيرة وعلى نعمه الغزيرة ومن نعمه الإسلام والإيمان والأمن والعافية ثم أقدم شكرا جزيلا لحركة شباب المجاهدين وقائدها المفضال أبي عبيدة أحمد عمر حفظه الله على مستوى الحركة والولاية والمحافظة الذين بذلوا قصارى جهدهم في إصلاح دين الخلق وأقدم الشكر أيضا لولاية بكر الإسلامية وعلى رأسها الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن التي تبني للأمة صروح العلم وتحارب عن رعيتها ظلمات الجهل أطال الله لنا بقاءها وأشكر أيضا لمكتب الدعوة في الولاية الذي قام بفتح حلقات التصحيح وتنظيمها وأشكر كذلك لجميع المشاركين لهذه الحفلة القيمة أميرا ومأمورا وختاما أشكر أستاذنا ومعلمنا معلم علمتان الذي قام ليلا نهار بتربيتنا وتعليمنا وإفهامنا بالدروس أيها المعلم لقد أديت فأحسنت التأدية لا عدمناك ولا عدمنا أمثالك كفاك بالمدح قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلله الحمد والمنة qaar ka mid ah ardayda macadka ah ayaa bandhig cajiiba halkaasi ku sameeyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثمرة علم التجويد ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل ما فائدة علم التجويد فائدته الفوز برضاء الله تعالى ما حكم تعلم التجويد حكم تعلم التجويد علم التجويد النظري أي معرفة قواعده وأحكامه نظريا فهذا حكمه فرض كفاية على الأمة الإسلامية التجويد العملي وهو نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع وذلك لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأغفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكون وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني ضم بستة أتات في يرملون عندهم قد ثبتات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو الاستنجاء تطهير السبيلين بالماء السيرة النبوية ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa isna munaasabadda ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan allah tabaaraka wa tacaala ayaan mahadnagaan allii noo weelay eh, dad muslimiin ah oo haddana na siiyey nicmatulislaam waaliimaan allii na siiy aan mahadnagaan Eh, ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyin badan hana sii oo nicmooyinsheena geeki lahan koobu korn waa intaa uduu nicmatallaahi laa tuhsu asuubileeyi oo unkawiinto amnigii oona aafimaadka allihina sii aan mahadnagaan oo nicmadan geeka tantaliin fadhi oo hafladan nicmatul qur'aan oo geek ma waha ikhtitaamshi la ruuga nicmadaas ilaahay tabaaraka wa tacaala na sii hatana may waha mayba noo mudanya shukri iyo oonay may waha iyo noo mudanyi macnaha la in shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid allah tabaaraka watacaala tan usuubileeyu ee walyarma dii onayna dibangnagad maadaama gabalka onaa tiroogna ee tuulile iskuwata macnaha beele iska tallati macnaha madaarista kolley insha allahu e ee dugsiyaalkaha oo dafcadan ku horaymi haayana xalaqooyin omay waaha ibnu katiir laraaw yallaha ku furi lam xalaqii ha dhammaati macnaha dafcadii koowada ha dhammaati tii lamaada dhammaati dafcadii saddexa taajulwaqaarka may ahaa usuuna geeg may ahaa ikhtitaamsha geegku may ahaa un hata roogmu macnaha jazaakum allahu khayran intaas may ahaa beela madaysanta macnaha kiidii yeer iyoona kiidii wiin muwaafaqo oo may ahaa wada wadajiro galin walgooyasa lahraay iyo oo madaysanta macnaha may ahaa iska tallatiya may ahaa intaas dadaal ee juhdi ah suubidi hatan walbadan nin qorshaysan ilaahay boodilla hoba ogolaada insha allah ilaahay tabaaraka wa taala ya taam weelowshay ya kufadaan antaas madan dadaal iyo juhdi badan la habiyay oo beelamay waxa haska talatay hadii ganacsadii ahaado fadi hadii oday dhaqameed ahaado fadi hadii bulshadii ahaado fadi dhammaan hadii oonay may waha nuqabadii may waha kiidii yar iyo oonay kiidii wiin hadii ahaado fadeen wax walaah ka taladiyo maana iyownay macnaha ulmaa u diintiye jazaakum allahu khayran insha allah waa qorshisu guudahan laha ku talladi qorshadii laha ku talladi kolley insha allah waa fiilsheen way suubi arantiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala inay suurta geli tan may waaha ee maraaji iyownay may waaha isiinba arago haytono markaatu ku atiyun jazaakum allahu khayran arantaas ilaahay tabaaraka wa tacaala yaan kama hadayaan alla tabaaraka wa tacaala yanii suurta geliyey جزاكم الله خيرا تنتاسو كل إن شاء الله هو تاج الوقاركم كل إن شاء الله هو مدلة مسن إياها صودي جزاكم الله خيرا قلنا والدين تيو نيمي واها نقابض ولا كتال الذي معنا كالبرن والدين تدبين كالبرن نقابض دبين معنا جزاكم الله خيرا إن شاء الله هو مدبة الله كصبري gebagabadii iyoonay may waa natiijadii taysiinba aragu haytaan wa khaasatan may ma nagaane maalinka dadaal badan habi muhoor dhuuji may waa kulli ardays isiin baragaasay maana bilhabati soomaalida ma ahaase wal maqarayaan wallahi babaha maqarayaas wallahi ra jaraan maana ardayta kulli insha Allah isiin baragaasay may siin ku tarjumaanaw jazakumullahu khairan maalinka dadaalka isiin baragaasay jazakumullahu khairan insha Allah huwa kelmadayna intaasaa ka gaabiye hada ma aqulu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wbihi nastaciin calaa umuuri اdunya wاddiin wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wsaxbihi wslem yaquulu اllahu subxaanahu watacaala ina aladiina yatluuna kitaaba allahi waaqaamuu الsalaata waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyata yarjuuna tijaarata lan tabuur ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا وآخرا ما يغمهد نغي الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى ما يبمدنيا مهد يشكري بلو دمات تون الله حفلة قيمها بضن لا قلن جبنت معد تاج الوقار muxaafadada xudur gaar ahaan deegaanka dudumaale oo hadduunan fadhiina lamasena macadkaas hafurnaay dadkii galanta kahaay haddii maalgelintiis ata haddii bahnaanintiis iyo hadaanadiis iyo koorgabowji ata galantaha kahaayan oo aan ka horreeyey suldaanka guud beella reer luway oo langordow shangamaas suldaan cabdiwaaxid macalin xasan jazaahu llahu khayra jazaawalana bacdallaahi mahad wiin aan jeediyaani oo shukri abaal may kaloon mahadnagay malaaq abdulaahi dheere oo ah malaaqa beella reer luwaay ee gobolka bakool oo hoolo mubaashir je uslahaay galanto kahaay jazaahu llahu khayra jazaa iyo samadoonnadiis markii sidahaad ya haddaanti ana gobolku aan kooy iyo xaflad ikhtitaameen ha kugiib galowtan sidaadu lama xalaqii koreyti xalaqadii laarijar ibnu kaiir faracja koowaad ama dufcadiya koowaad tan lamaad oo maclimiin tasiix ah oo may wahaa halaqaad dadwowinga lahakfuraay waana lahagabagebaay taagnatii sidahaadu ay taajil waqaar wa ma intaasii dheer maarta iskuulka oo isuna furu maasha allah waa lana jazaahum allahu khayra aljazaa waa lana runtii mayba tusaale ngayiina iska talladowka yo tusaale lahan ka gaadada beelun markiiyo roogda wilaayaadka islaamka eedi eedanan kama hadnagaan qabaa'ilka muslimiintana may ballanaa waa marka dad kudaysho mudun waaye in la kadayida mudun waaye halkadayidooy falyatanaafas ilmutanaafisuun man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama ilaahay barakaayalana runtii marka may wahaa kaalinta waxbarashada iyo horumarka iyo iskutashiga mayba kukujarana wilaayadu markii un roogna kaalan koowada kayin ilaahay barakaay ilaahaynan ziyaadiyo hogaansho oo wanaagsan ayaana maanaa sababanga iyo dadka oyoob dad ahlu khayr aho ilaahay barakaay eed iyo eed maanaa kaalantii on qaadadayaan jazaakum allahu khayra jazaa mahsanyiin ilaahay barakaay walla hakana nagadoona mudunyiin insha allahu tabaaraka wa tacaala eed iyo eed aanan ka hambalyayeena waanan mahadnagaana intaas markii aanan ka gudub walaalayaal maylanaa wanaaga iyo khayrka ilaahaynin daa'ima isku duubnaashilka halay odayaalka malaaqadana dardaarman ay isku duubnaadoy wada tashiga iyo shuurada insha allahu tacaala halka dadaaloy midnimada beella iyadaa inkadadaalo insha allahu tacaala gaa- guud ahaanta muslimiintaba jazaakum allahu khayra jazaa intaasa lana ee, mayna siin sheegana insha allahu tacaala waxbarashadii weli marka maanaa faanol fara kuma qodnoa in marka maanaa halaqaadkii masaajidadii socdi khayraadkii ee, taajulwaqaarku haddanamaadi ku kala lambaahanye may lambaahanya macdul irshaad yakiigi oo lambaahanye ee, meeluun haddamay la raayay ee, macad sakhaawi ya wilaayaadka ku jaro wilaayaadka qaar kumid eh oo gaar ahaan wilaayaadka dhinaca koonfurnoo jara oo lakabilaabo buulfulay ama wilaayada baay iyo jubbada dhexe iyo shabeelaha hoose sideedaas meelooda ku furinye macad taajul waqaar wilaayada baylaba meeloo ku furinya meeloo reerlu aya furudeen anba xafladii ku qiib galay sakhaawi in bokool hadeer dadka mayla raay in gogol haaro inaga taga lambaahan waana sinkara jibin insha Allah taala mabaali ardayda hadda la hayo qalan jibiday 20 lamada eh iba bilaw bilaw eh arday kalena maana wala jaraan insha Allah taala taajil wagaare marka in gogol haaro inaga tan oo gogol dhig inaga tan ala laqal maadul irshaad in marka la furo kadib may waa silanka guduba maadu ee sakhaawi insha allahu tacaala taasna rajaana maylana dadaalka dadaalka halka daroy ardaydan hadda mustawi fayli kooyan aragaasan weli may waa walbarashadii furaaja oo hadda galantag jara qur-aanka ilaahay ay taqaaniyeen may aan baahan culumtii sharciga hadda marka may la rahay adkaaraadkii asaasiyaadkii culumtii sharciyadii aqiidadii asaasiyaad iyo haysadan ilaahay in barakaay laakiin maylan baahanya in walbarashadii la sii wado ciyaalkan waa isku duuban in hadda may la raay masaajidka sharlanka bilaw duruus musalsala lingwada ciyaalkii markuu may la raay hadee qur-aanka fokashiis badan ta ku warqabtaan low ashadu tafallutan min alibili fii uquliha oo kamaa qaala sal alla alay wasalam neef geel oo hirin sida hoob uusa doodka goosado on fokadaaw saas oo kale lamideeyey waa ku doran yeeray nabag sal alla alay wasalam marka ciyaalku qur-aanka walbaray juhdi la geliyey laakiin ma in baahan yihin gacan ku haay tarbiye in baahan yihin wal inziyaadiyo in baahan yihin hataa masaajidka intii la sheegan asharkiyo duruustiyo muraajacadiyo subacyo in marka macnaa laku warqabo jazaakum allahu khayra jazaa way ballanaa marka si guud ahaan ee, dadaalka isan muujidaan siinka mahadnagaana bacd allahi subxaana wa tacaala ka mahadsantiin ilaahay miisaankan hasanaadka sii kakaba eedi eedan handhawaayaana qabaa'ilkan maylana halka dayidoy beelo luwaay horumarka iyo diinta iyo walbarashada iyo isku tashiga dhammaanba insha allahu tacaala daysho wanaagsan ha kayiin ilaahay subxaana wa taala miisaankan hasanaadka siinka kabyaalana xafladii macahadki taajil waqaar oo ikhtitaam yowna geelkan roogni intan inka hirinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا